waa mahadsantaha dabaashe galabta xilli casirkii ahaa waxaa dhacday arrin oo laga naxo oo weriye ahna agaasime sidoo kalena nin saxaafadda khabiir ku ahaa ismaaciil sheekh khaliifa ayaa gaarigiisa wax loogu xiray dhaawacaana kasoo gaaray isla markaasna nasiib wanaag waa dhaawaca soo gaaro wax oo oo culays badan oo kale ma gaarin marka isbitaalka loola cararay waana bax badan oo saxaafadda ka tirsan oo sabama iyo ururada warbaahinta way gaareen isbitaalka inkastoo aysan suuro gelin ina inaan aragno oo xilli qaliin ku jiray xilligaas operation la geliyey haddana xaaladiisa caafimaad inay soo hagaagaysaana loo sheegay oo qaliin u galay marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay caafiyo ismaaciil sheekh khaliif wuxuu ahay weliye ruug caddo waxuu ahay ruug caddaa ah oo wariyaasha soomaaliyeed ka tirsan gaar ahaan anaka wuxuu nagu leeyahay saameyn badan maxaa yeele ururka sooma ayuu sanad ka hor xogee ka ahay marka waxaan u rajeynaynaa caafimaad sida ay dhakhaatiirta noo sheegeen waxa wuxuu xaaladiisa caafimaad way soo hagaagaho badan oo weyn ma qaba siday noo sheegeen waayahay marka xogayihii guud ee soma waa tahay ma ogaaten sababta keentaba ama loo beegsaday wariyaha oo gaarigiisa qarax lagu xira haddii abaaro sameyseen
wallaahi horta baarista waxaa ku shaqa laqo in ciidamada amniga ayagaana ka sugaynaa laakiin wariyaasha in la bartilmaameysado ma cusba weligeeday jiri jirtay taasoo loo sababeynaayo sababaha maadaama ay wariyaashu yihiin dabarta ummadda oo ay dacdooyinka iyo dhibaatooyinka iyo waxa bulshada ay ubaahan tahay ay soo gudbiyaan marka ismaaciil ka horaa qaarna la dhaawacay qaarna la dilay marka in weriye la bartilmaameysado wax nagu cusub maaha laakiin waxa uun loo bartilmaameysado waxaa isleenaha waa uun xirfadiisa wax kaloo hadda aan anaka sheegi karna ma laha laakiin waxa qolooyinka ammaanka ku shaqalay inay baaritaan sameeyaan anaka waxaan ognahay in gaarigiisii waxa lagu xiray dhaawacuna uu halkaas kasoo gaaray waxaanan caaneyneynaa in sababaha ay yihiin xirfadda weriyenimada oo uu ismaaciil si fiican uga shaqeynayay uuna kamid ah weriyaha weriyaasha firfircoon magaalada muqdisho ka shaqeeya marka waxaan isleenahay xirfadaas uuna lagu haysto oo ah inaan bulshada xaqiiqooyinka iyo waxyaalaha ay u baaheen usoo tabino uun darteedaan u aaneynaa maogi wax kale hadda maogin anaka wixii dabta iyo sababaha keena iyo dadkii ka dambeeyey iyo waxaasna waxaan ka warsugeynaa qolo qolooyinka amniga haddii aan nahay sooma iyo ururada warbaahinta soomaaliyeed oo dhanna waxaan leenahay waa far laga xumaado mar kastana sidaas wariyaasha tacadiyada loogu geysto ama dhaawac ama dil ama xarigba ah taasoo aan ka xunahay aanan ku baaqayna dawladda soomaaliya aan ku baaqayna inay arrimahaas dabagalaan weliba waxaan tabaynaa in wariyaasha soomaaliyeed dadka dhibka u geysta boqol kiiba sagaashan iyo sagaal aan lasoo la dabagelin oon wax baarida lagu sameynin oon sharci la horkeenin marka waxaan codsanaynaa in arrintaas la baxo la dabagalo lagana keeno dadkii ka dambeeyay arrintaasna gacanta lagusoo dhigo lagu soo dhigo waayahay marka haddii aad tagteen isbitaalka xaaladiisa bal ugu dambeysay inkastoo aan ognahay qaliin lagu sameeyey oo deetana lagu guuleystay in laga soo saaro waxyaabihii jirkiisa ku jiray ee qaraxa ka dhashay marka bal xaaladiisa ugu dambeeyay haddaad xog naga siiso
walaa horta ma arkin anaka maxaa yeelay isbitaalku xilliga la joogo iyo sidoo kale isagoo hore operation laga geliyey oo loo ogolaanayay dadka inay arkaan laakiin dhakhaatiirta markaan la sheekaysana waxay noo sheegeen in qaliin lagu sameeyey dhaawac dhaawiciisuna uu macquul yahay oo shariiro iyo biro iyo waxaas laga soo bixinayay oo hadda laf iyo waxaas daban aysan jirin marka rajadeynu aaday u fiican tahay dhakhaatiirta siday noo sheegeenna waa waa fiican yahay laakiin maadaama uu operation culus galay waa loo diiday in loo galo in dad loo ogolaado waa loo diiday operation culus oo galay saacado badan ku jiray marka laakiin sida ay dhakhaatiirta noo sheegeen caafimaadkiisa uu hagaag uu hagaaga waana lagu sameeyey operationkii inuu fiicnaado oo ilaahay caafiyaana u rajeynayna haddii ilaahay waayahay ugu dambeyn marka xogay waxaan rabay ismaaciil hadda ama sanadihii ugu dambeeyey muxuu ahaa inkastoo aan ognahay inuu ahaa agaasimaha idaacadda warbaahin ka hadasha dhaqanka agaasimuku ahaa ma ma ururo kale warbaahinaedu miyuu ku lug lahaa bal haddii aad xoogaa xog naga siiso ismaaciil intaan ogahay idaacada wadaasi makahayna oo jirtaa oo ka howlgalayay t v oo ka howlgalaya oo jiraa sidoo kale urur oo isaga madax ka yahay oo h r j laydahna oo jiraa marka kulley nin saxaafadda si fiican ugu jira oo urfa ahaanna ugu jira in warbaahin hadal ahaanna ugu jira oo hayo shaqa badan haya ismaaciil